bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu fadli اlxarasi fii sabiili اllahi caza wajal hada kani baabu bayaani fadli اlxarasi ilaalinta fadligeeda caddayntiisiiba u baab yahay yacnii kuwa ilaaliyayaalka ah waardiyaalka ah fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa waardiyaalka ku ah fadliga ku soo arooray fadligooda caddayntiisiiba u baab yahay xiraasada ayuu halkan uga hadlayaa markuu ka hadlay ribaadkii ayuu xiraasadii ku daray cumuum iyo khusuus min wejhin baana ka dhexeeyo ribaadku xiraasana waa ku jirtaa ribaadna waa yahay xiraasadase waa waardiye keliya oo aan markaa ribaad kama laasimayo kullu muraabiطin yani xaarisan xaarisun walaysa kullu xaarisin muraabiطan markii ribaadka uu ka soo hadlay fadligiisa ayuu xiraasadii galay marka dadka marka waardiyeyaalka ah qال xdثna أbو توبة وهو ربيع بن نافع الxلبي qال xdثna معاaوية يعني بن سلام معاaوية بن سلام بن أبي سلام بن أبي سلام ثقة أخرج xadيiثه أصحاب الكتب الستة عن زيد يعني بن سلام زيد بن سلام waxaa la yidhaahdaa زيد بن سلام بن أبي سلام منdور الxبشي ثقة أخرج xadيiثه البخاري في الأdب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أنه سمع أbا سلام قاaل xdثnي السلuuلي أbو كبشhة السلuuلي وهو ثقة من الثالثة أنه xadثه سهل بن الxنظلية ayaa wxuu u sheegay أنhu xadثahu سهل wuxuu u sheegay بن الxنظلية annahum saaruu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigay la socdeen yowma xunaynin dagaalkii xunayn maalintiisii fa adnabuu waxay ku xeel dheeraadeen asayra socodka xataa kaana cashiyatan galab intii ay ka ahaatay ayb faxadarat asalaatu cinda faxadarat asalaatu salaaddii baa timid cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam xadarad muu idin dhiga faxadartu الsalaata ahay salaaddii baan xaadiray cinda rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisa fa jaaءa rajulu nin baa yimid faarisun faaris oo dagaalyahanoo faras ku socdo faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inii inطalaqtu anigu waan tegey bayna aydiikum hortiinna ayaan socday oon tegey xataa dalactu intaan ka koray jabala kada wakada buurtii heblaayo iyo heblaayo intay ayaan gaaray faidaa ana bihawaasin faidaa ana waaba aniga oo bihawaasin qoladii hawaasin arkayo oo iyagiibaa ikadiyeyo faidaa ana waaba aniga oo bihawaasin qoladaa hawaasin markaa ay ikadiyeenoo aan markaa arkay calىa bakrati aabaa'ihim yacnii dhammaantood yacnii aabbayaalkooda iyo yaryarkooda iyo kulli ay isla socdaan marka calaa bakrati aabaa'ihim iyo can bakrati abiihim iyo waa mahal waxaana markaa uu tusaale u yahay waxba kama harin ayuu ka wadaa faidaa ana bihawaasin ayaan arkay calaa bakrati aabaa'ihim dhammaantood iyagoon cidna ka soo harin dagaalka siday ku soo galeenna waxay ahayd niman sidoodana u dagaal badanna waa ahaayeen ilmaha iyo naagaha iyo xoolihii kulli maal mood iyo nool midna kama soo tegin oo ilmihii iyo naagihii iyo xoolahoodii iyo iyagii baa dagaalkusu soo raacay si aysan u cararin marna ay meesha ugu dambaysay yacni dagaalka ayb bidcunihim naagahoodii baan arkay wa nacamihim xoolahoodii washaa'ihim riyahoodii ijtamacuu ilaa xunaynin bay usoo kulmay ay usoo urureen fatabasama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa dhoolla caddeeyey wa qaala waxa uu yidhi tilka taadaasi haniimat اlmuslimiina muslimiinta haniimadooda weeyaan hadan berita in shaa allahu ayb marka qalbigiisu aada u sugnaa dabcan ayb uma qaala waxa uu yidhi man yaxrusuna alleylata habeenkeennan caawa yaana ilaalinayo qaala anas bnu abi martad alghanawiyu ayaa yidhi ana yaa rasuula allah aniga idin ilaalinayo qaala waxa uu yidhi nebiga farkab ordoo fuul marka farakiba farasan faras bau fuulay lahu isaga uu lahaa fa jaa'a ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu u yimid faqaala lahu rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi istaqbil haada shicba buurtan qaabil oo ku sii jeeso xataa takuuna intaad ka ahaato fii aclaahu korkeeda walaa nuqaranna yaanana nala gaadin min qibalika xaggaaga yaana nalaga gaadin xaggaaga yacni yaan nalaga dagin nalaga soo khiyaanin alleylata caawa falamaa asbaxnaa kharaja rasuulu llahi sal ll slam markaan waa bariisanay rasuulkii wuu soo baxay ilaa musallaahu buu u soo baxay meeshii uu ku tukanayay farakaca ragcatayni buu tukaday uma qaala waxa uu yidhi hal axsastum ma dareenteen faarisakum dagaalyahankiinni iyo fardafuulka ahaa oo idin ilaalinayay maad wax ma dareenteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo ma axsasnaahu ma aanan dareemin fa huwiba bisalaati salaaddii baa la aqimay fa jacala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu gudagalay yusallii inuu tukanayo wa huwa isaga oo yaltafitu fiirinaya oo milicsanaya ila shicbi ee buurtii markaa rasuulka salaaddii buu galay isagoo buurtana milicsanaya iltifaat samaynaya jirhkiisa o dhan qiblada kama leexinin laakiin kaana yaltafitu iltifaatka xaaladan oo kalena waa daruuro wax dhibaataa male waa bannaan yahay iltifaatka marka la reebay iyo salaadda dhexdeeda inaan lagu milicsanin iltifaat kaltifaati اhaclab sida dawacada oo kale waa midaan duruuf keenin laakiin haddii dagaal lagu jiro oo cadow aad meel ka filayso qofku mar walba waa milmilicsana milmilicsigaasna dhib male markaas fajacala rasuulu اllaahi salى اllahu alيyh ali wasalam wuxuu gudagalay yusallii inuu tukanayo wahuwa isaga oo yaltafitu milicsanayo ila shicbi gosha dhankii buurta ay ka jirtay xataa idaa qadaa salaatahu salaaddiisii markuu dhammaystay uu dhammeeyey wasallama uu salaamo noqsaday qaala waxa uu yidhi abshiruu bishaaraysta faqad jaa'akum faarisukum faariskiinnii waa idin yimid ninkiinnii dagaalyahanka ah idin ilaalinayey fajacalnaa waxaanu gudagalnay nanduru inaan fiirinayna ilaa khilaali shajari geedaha dhexdooda geedaha yacni dhexdhexdooda fi shicbi meesha buurta ee gosha ah faidaa huwa qad jaa'a waaba isagoo yimid xataa waqafa calaa rasuuli illahi sal ll salam intuu nebiga korkiisa ka soo istaagay fasallama wuu salaamay faqaala waxa uu yidhi in indalaqtu anugu waan tegey xataa kuntu intaan ka ahaa fii aclaa hada shicbi buurtan korkeeda meesha ugu sarrayso xaysu amaranii rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam meesha uu nebiga ay amray falammaa asbaxtu markaan waa beriistayna iطalactu waxaan arkay ashicbayni labada gol yacni labada kayn ama labada buurood dhexdooda kilayhimaa labadoodaba fa nadartu waan fiiriyey falam ara axadan qofna ma aanan arkin faqaala lahu rasuulu ullahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi hal nasalta alleylata caawa habeenkii xalay ahaa ma degtay marna faraskaaga ma ka soo degtay qaala laa buu yidhi maya ilaa musalliyan inaan tukanayo maahane ow amase qaadiyan xaajatan inaan xaajo gudanayo maahane xaajo gudashadiina hadda bani aadana u yahay salaadiina ma laga tegaayo mar walbo iyadafaqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu ku yidhi qad awjabta waad waajibsatay falaa calayka korkaaga ma ahaanin allaa tacmala inaadan samaynin bacdahaa tan kadib marka jannaad waajibsatay buu ka wadaa awjabta ay awjabta aljanna jannadii baad yacnii keensatay waana sida cumaan uu ku yidhioo kale w maa dara cumaan maa facala bacda alyowm wixii cumaan uu yacnii sameeyo maanta kabacdi ma dhibhayaan waa markii uu jeyshuulcusra uu diyaariyey oo nebigu uu u keenay anti fara badan iyo dad badan uu diyaariyey waxaan yaa keenay cumaan markaasuu yidhi maa dara cumaan maa facala bacda alyowm ayb ninkanna sidii oo kale uu yidhi maadaama shaqo adag uu qabtay marka shaqooyinka ad adag nebigu dadkiibuu dadka waa ku qiimay jiray inta ay mashaqadeedu la eg tahay shaqada ayaa ajarkeeduna la egyahay xiraasada marka fadliga ay leedahay ayaa laga qaadanaya ninkan fadliga xiraasada wuxuu ku mutaystay jannadii falaa calayka anlaa tacmala korkaaga ma ahan anlaa tacmala inaadan samaynin bacdahaa tan dabadeed waxaa laga qaadanayaa marka imaamku inama amiirku inuu diri karo qof jiha uu u diri karo hal isagoo weliba ah sida ciidankii waxaa uu soo fiiriyo badbaadada ciidanka dambena marka ama digniinto digniinna uu u noqdo ayb halba ha ahaada haddii la doono in la diri karo ayb iyo waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga jihaadkiisa dhexdiisa inuu qaadan jiray asbaabihiisao dhan oo nebiga isagoo nebi ah oo loo waxyoonayo ayuu haddana wuxuu qaadanayaa asbaabtii wuxuu leeyahay yaa caawanna ilaalinayo tou meel isdhigtay yacni ma dhihin ilaahay baana ilaalinayo ayb marka alla waa ilaalinayaa dabcan laakiinse asbaabtii ilaahay qaado uu ku yidhina de in la qaato wa taasuu nebiga ku dadaalayo calayhi salaatu wasalaam marka tarjamadii xadiidku waa iswaafaqayaano fadlu alxarasi fii sabiili اllah iyo xadiidka uu keenay baabu karaahiyati tarki اlghaswi duulaanka ka tegistiisa nicidda la nacay yacnii in duulaankii laga tago oo la tacdiiliyo jihaadka nicidda la nacay caddaynteeda qaala xadaanaa cabdaة bnu sulaymaan almarwasiy qaala akhbaranaa ibnu اlmubaarak qaala akhbaranaa wuhaybun qaala cabdatu yacni bna alward whayb yacni bna alward buu yidhi markaisaga qaala akhbaranii cumaru bnu muxamed bni اlmunkadir can sumayin can abi saalix can abi hurayrata can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi man maata qofkii dhinto walam yaqzu aan duulin walam yuxadid nafsahu nafsadiisana aan ugu sheekaynin biqaswin duulaan aan ugu sheekaynin maata calaa shucbatin min nifaaqin qayb munaafiqnimada ka mida ayuu ku dhintay xadiidkan marka riwaayada muslim cabdullaahi ibnu mubaarak wuxuu leeyahay waxaan malaynaynaa oo yacnii nala malagelinayaa fa nuraa anna dalika kaana calaa cahdi rasuulillaahi tan la sheegayaa inay ahayd waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka marka muslim saasuu ku daraya ibnulmubaarak inuu yidhi waxaan u malaynaynay xukunkan inuu yahay xukunkii wakhtigii rasuulka jiray laakiin alimaamu nawowi sharaxa wuxuu ku leeyahay in xilligii rasuulka xugun jirayna uu ahaa haddana uu caam yahay waxba baciid ma aha ayb sababka uu marka munaafiqiinta ugu shabbahayana waxay tahay munaafiqiinta iyagaa waxaa weeyaan diinta lugooyadeeda iyo inay go'do iyo inaynan kor noqonin iyo ayay ka shaqeeyaan wa minhu tarkuljihaadana ka mida inay diinta yacnii baarkeedii kore haddii la tacdiiliyo iyadii marka mma taagnaanayso si fiican uma taagnaanayso ayb macaanida marka qaswiga iyo duulaanka marka man maata walam yaqzu qofkii dhintay isagoon duulin walam yuxadid nafsahu bilqaswi saddexda macno oo jihaadkaba waa soo gelayaan abu daawuud laftirkiisana baabkan buu ku keenayba saddexda macno ayb ninka aan saddexdaas macno aan jihaad naftiisa ugu sheekaynin kagana qaybgelin nifaaquu ku dhintay saddexda macno marka waa keena waa midda uu leeyahay nebigu uu yidhi jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum naftii carabkii maalkii qofkii marka intaas midna la imaan waayo kala bakaylo oo qalbigiisiina kala bakayloon iskugu sheekaynin xataa maata calaa shucbatin min annifaaq ayb abu daawuud marka baabkan oo karaahiyatu tarki اlghaswi ayuu ku keenay xadiidkan iyo mid kale iyo kaas aan hadda sheegayno ayb ibnulmunaasif alqurطubi isagana kitaabkiisa alinjaad fii abwaabi اljihaad wuxuu leeyahay aljihaadu fi الsharci calaa ثalaaثati anxaa jihaadka yani xagga sharciga saddex qaybood waayo ama afar buuba yidhi oo xadiidkanuu marka cuskaday jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum wa alsinatikum iyo xadiidkii kale muslim ee ahaa dadaa imaan doono waxay sheegayaan waxaydnan maqlin munkarkay samaynayaan ilaa aakhirihi marka uu yidhi qoladaas sidaas noqonaya umaradaas faman jaahadahum bilisaanihi faman jaahadahum biyadihi fahuwa mumin waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mumin waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mumin walaysa dalika walaysa wara'a dalika xabatu khardalin min iimaan xadiidkaasuu keenay marka ninkii marka intaa macaanidaas macno ka mida laga waayo waa ninaan marka islaamnimada dhab aysanba ka ahayn qaala xadaanaa camr bnu cuثmaan waqara'tuhu calىa yaziida bni cabdirabbihi aljurjusiy qaala xadaana اlwaliid bnu muslim can yaxya bni اlxaariث can اlqaasim abi cabdالraxmaan can abi umaamata can الnabiy salى اllahu alيyه ali wasalam qaal man lam yaqzu qofkaan duulin haddana macno kalou keenay ow yujahiz aan diyaar garaynin khaasiyan mid duulayo ow amase yakhluf aan u dib marin khaasiyan mid duulay aan ka khaliif noqonin fii ahlihi ehelkiisa aan uga khaliif noqonin bikhayrin khayr asaabahu allaahu ilaahay wuxuu ku asiibayaa biqaaricatin musiibo cadaab ayuu ilaahay ku asiibayaa qaala yaziid bnu cabdirabbihi fii xadiidihi qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha intaan la gaarinba qaarica ayaa ku dhacaysa marka waa inuu waxtar leeyahay un qofka mu'minka ah ayb ninkaan duulin mid duulaya aan diyaarinin ama nin ilaahay dartii u duulay gurigiisii iyo reerkiisii uu ka tegay aan dhaqaalaynin oon markaa isaga wax ula imaanin wax u tarin asaabahu llaahu ilaahay wuxuu ku asiibayaa biqaaricatin musiibo qaala yaziid bnu cabdirabbihi fii xadiidihi qabla yowmi alqiyaama maxaa yeelay ninkii nin duulaayo diyaariyo waxbuu ka duulay ayb oo macaanida marka jihaadku waa ka guda weyn tahay naf keliya naftii waa la sheegayaa maalkii baa la xusayaa waxaa la tilmaamayaa carabkii oo nebigu sal ll slam waa ka yidhi afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir jihaadkan ugu fadli badan waa kelimad xaq ah oo suldaan jaa'ir agtiisa laga sheegay jihaadkan ugu fadli badanoo ku sheegay dagaalkii axzaab nucaym ibnu mascuud xabad ma qaadanin waran ma qaadanin muhimmad waxuu qabtay waran iyo xabad ay qaban karin ciidankii tobanka kun ahaa ee madiino kor joogay waa kala diray afuu ku kala diray af kuwanba wax u sheegay kuwan kale wax kale u sheegay kuwan kalena wax kale u sheegay ayagii baa istuhmay khalaas waa dagaalkii waa siyaasaddoodii iyo farsamadoodii baa meesha ku baaba'day rasuulkana markii uu diraayo wuxuu ku yidhi anu waan muslime dadkaanni ima ogee seen yeela hal ninna waa ahay oroduu yidhi xarbiga waa qadca ee waxaad rabta dheh waa kii markaa isaga sababkiisa ciidankii dhan ku waxaysnay marka jihaadka macnihiisa hal qayb ninka ka fahamsan maskaxdiisu aaday cidhiiri u tahay aaday u yar tahay maskadiisuayb intaas marka qofka waxaa laga yaabaa inuu kan kan carabka marka sidaasoo kale farsamo iyo uga sameeyo inuu ka yacnii dhibaatadiisa amase yacnii faa'iidadiisu inay boqollaan inuu ka faa'iido bato qofka muslimka waxaa laga rabaa hadba meesha uu awoodo inuusa islaamka waxba ku hakranin macaanidan marka jihaadka lacag ninka ku bixinayo de sababkiisa ama la'aantiis duulaanku waa cilmi lahaa laftirkiisa waxyaabahaasoo dhan marka macaanidaa faraha badan ninkii uga taga jihaadka ama aan naftiisa ugu sheekaynin maata calaa shucbatin min الnifaaq ayb qaala xadaثna muسى bnu ismaaciil qaala xadaثna xamaad can xumaydi can أnasi أna الnabiya salى اllahu عalayه ali waslama qaal nebigu waxa uu yidhi jaahidu اlmushrikiina mushrikiinta la jihaada biamwaalikum maalyaalkiinna wa anfusikum nafafyaalkiinna wa alsinatikum carabyadiinnana kula jihaada intaasba xasaan bnu haabit nebiga wuxuu usoo dhigi jiray mimbar markaasuu dhihi jiray yacni weerar fa ina ruuxa alqudus yu'ayiduka baabun fii naskhi nafiiri alcaammati biاlkhaasati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii naskhi nafiiri alcaammati caammada dadka caam ahaantooda bixitaankiiyo bixitaankoodii nasakhidda la nasakhay caddayntiisiiba u baab yahay bilkhaasati lagu nasakhay khaasada nafiirulcaama yacni waxay tahay istinfaarkii caamka ahaa istinfaarkii caamka ahaa in la nasakhay oo lagu nasakhay mid khaas ah yacnii fardu caynnimadii in la nasakho fardu kifaaya uu noqday saasuu ka wada qaala xadaثana axmed bnu mxamed almarwasiyu qaala xadaثanii caliy bn اlxuseyn can abiihi can yaziid الnaxwiyi can cikrimata can ibni cabaas qaala waxa uu yidhi ilaa tanfiruu yucadibkum allaahu cadaaban aliima ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima haddii aydnan bixin yucadibkum ilaahay waa idin cadaabaya cadaaban aliima iyo maa kaana liahli اlmadiinati ma kaana liأhli اlmadiinati waman xowlahu min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli اllah ilaa qowlihi yacmaluun laga gaaro nasakhathaa waxaa nasakday alaayaةu alatii taliiha aayadda ku xigto wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa mu'miniintu ma ahaanin yacnii yaynan bixin dhammaantood oo hadday dhammaantood baxaanoo madiine la cidleeyo maalan dadkii marka yaa salaadda tujinaayo yaa dadkii irshaadinaayo marka rasuulku ma yeeli jirin saas dadka qaaraa bixi jiray qaarna waa reebi jiray imaamnimo iyo wuxuu u reebi jiray muhiimaadka dadka jooga muhiimaadkooda ayb marka aayaddan dambaa nasakday uu leeyahay annafiiru alcaam oo waxay ka dhigtay nafiir khaas ah wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun qال xdثna cثmaan بن أbي شhybة qال xadثna زayd بن الxbاab عan cabdالmؤmin بn khاld الxanaفiي qاala xadثnii نجدة بن نufayci qaal sألtu بna cabاasi iبn cabaas baan su'aalay can hadiه الآaية إlaa تnfiruu يucadibكm cadاabا أliima qaala waxa uu yidhi faأmsaka canهm الmaطرa وkana cadاabahm haddaynan sidaa yeelin faأmsaka canهum wuxuu ka haynayaa almaطرa roobka وakaana cadاabahm cadaabkooduna ahaanaya imsaagaas yani waa la cadaabayaa abaaraa lagu salladayaa way iyo cadow iyo waxyaabahaas ayb yani marka ibnu cabaas siduu tilmaamay aayadahan dambaa marka nasaqeen aayadii aayaddan dambaa nasaqday aayadihii hore saas darteed marka jihaadku marna waa yani sidiisa caamkaa waa fardu kifaayo xaalaad ou marka farducayn noqdana waa jirtaa shalay aan sheegnay baabu ruksati fi اlqucuudi min alcudri baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fi lqucuudi la rukseeyey qofka inuu iska fadhiisto min alcudri min ajli اlcudri cudurdaar dartii qaala xadaثna saciid bnu mansuurin qaala xadaثna cabdالraxmaan bni abi الzinaad cabdالraxmaan bnu abi الzinaad can abiihi can khaarijata bni zaydi can zayd bni haabitin qaal kuntu ilaa janbi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga dhinaciisan ahaa faqashiyathu sakiinatu baa dabooshay xasillooni fawaqacat fakhidu rasuuli illahi sal ll ly slam nebiga lugtiisiibaa bowdadiisiibaa waxay ku dhacday calaa fakhidii bowdadayda famaa wajadtu ma aanan helin hiqala shay-in shay culayskiisa shayga oo adqala ka culays badan min fakhidi rasuulillahi sal ll ly slam nebiga bowdadiisa shay ka culays badan rasuulka bowdadiisa ma aanan arkin uma suriya waa la fayday canhu xaggiisa waa laga fayday faqaala waxa uu yidhi uktub dhig fakatabtu waan qoray fii kati fii katifin garab yani garab yaan waxaan ku qoray yani garab xoolaad yaan waxaan ku dhigay buu leeyahay marka ama maqaar ayaa waxaan ku qoray laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli dar laa yastawi alqaaciduuna hahay laa yastawii maaka alqaaciduuna kuwa fadhiyo can iljihaadi ka fadhiyo min almu'miniina xaal ay mu'miniintana ka mid yihiin kuwaas iyo walmujaahiduuna iyo mujaahidiintu ma sinna kuwa jihaadaya fii sabiili lah ilahi jidkiisa ku jihaadaya ilaa aakhiri alaaya ayb faqaama ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum baa istaagay wa kaana rajulan acmaa buu ahaa nin nindhoola ah lammaa samica markuu maqlay fadiilata almujaahidiina faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah fa kayfa sideebuu xaalkiisu noqonayaa biman laa yastadiicu aljihaada qofkaan jihaadka awoodin min almu'miniinana ka mid ah falammaa qadaa kalaamahu hadalkiisii markuu dhammeeyey hashiyat rasuula allahi sal ll ly slam nebigii waxaa dabooshay alsakiinatu sakiina dabooshay fawaqacat fakhiduhu bowdadiisii waxay ku dhacday calaa fakhidii bowdadeeda korkeeda wawajadtu waxaan helay min hiqalihaa culayskeeda fi lmarati اhaaniyati markii labaad kamaa wajadtu fi lmarati اluulaa markii horesaan u helay uma suriya can rasuuli lah sal l slam nebigii waa laga fayday faqaala waxa uu yidhi iqra' yaa zaydu zayd u akhri faqara'tu waan akhriyey laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi hayru uli darari ku darurhayru uli darari ayaa loo waxyooday nebiga calayh isalaatu wasalaam alaaya ku lahaa marka iqra' ilaayata ku lahaa qaala zaydun zayd waxa uu yidhi faanzalaha allahu caza wajalla ilaahay wuu soo dejiyey waxdahaa aayaddaa keligeed ayuu soo dejiyey aayaddaa keligeed fa alxaqtuhaa waan haleeshiiyey waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laka'annii waaba aniga oo anduru fiirinayo ilaa mulxaqihaa meeshii aan kaga daray oon kaga haleeshiiyey sidii anoo ujeedoo kalead mooddaa buuyi cinda sadcin gees fii katifin garab dhexdiisa yani garabkii aan wax ku qoraayo ama maqaarkii aan wax ku qoraayo geeskiisa yaan marka dhigay oo aan hayru uli darar ku qoray hayru uli darar ayb xadiidka marka macnihii loo terjamay bau tusayaa waxaana laga qaadanayaa nebiga min cindihi inuusa wax ka nasakhi jirin oo nasakha alla uu ka sugi jiray naskiga sida macaanidii la doono ha la yidhaahdo kii rafciga kulliga ahaa ama midkii rafci jus'iga ahaa oo takhsiiskii iyo waxyaabahaas ama taqyiidkii iyo ha noqdaane nebiga marka min cindihi waxba kama uunan samaynaynin wax walbaa waxyii buu ku samaynaya waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa qur-aanka xilliga rasuulka in la qori jiray oo qorista qur-aanka inaynan imaanin xilliga abubakar iyo xilliga cumar iyo inaynan imaanin xilliga rasuulka in qur-aanka la qori jiray marka qur-aankii in la qoro in la dhigo bidca ma aha rasuulka wuxuu ka tegey marka qur-aanka iyadoo la qoray laakiin mutafariq ah qolaba ay qayb yar haysato oo maqaarada iyo lafaha iyo ku kala qoran markii nebigu uu dhintay ee la oofsaday abubakar qabtay ayaa dagaalkii nimankii marka murtadiinta ahaa oo musaylamo iyo ayaa dad badanoo quraa'a ayaa ku dhintay markaasaa abubakar waxa uu yidhi abubakar baa marka cumar wuxuu ku yidhi waxaan arkaa dagaalku inuu cammimaayo ama uu wada gaaraayo qatliga iyo dilka yacnii inuu ku dhacayo dadkii qur-aanka yaqaanay bal waxaad yeeshaa ayb waxaad yeeshaa qur-aankii in quraadii inay la'anaysaan aragnaayo ee qur-aankii ha la qoro cumarna waa ku waafaqay zayd bay u waceen zayd ibnu zayd ibnu haabit ayay u waceen isagii baa marka muhiimaddaas yacnii qabtay oo isku soo ururiyey wixii markaa mutafariqaadka kale ahaa ayb isaga ayaa isku soo ururiyey wixii kala tagtagsanaa wuxuuna yidhi muhimmad aad u weyn bay ii dhiibeenoo haddii buur qaad la idhihi lahaa ay ila fududaa lahayd maadaama qur'aankii soo aruuriyo kalaamkii alleh meelaha uu ku jiro iyo dadka hayo dhan ka soo wada ururi meel iskugu keen shaqo yar ma ahan sidii buu yeelay marka meel bay isugu ururiyeen marxalay ahayd marxaladaas almarxala aلثaaliثa waxay ahayd xilligii cusmaan ayaa dadkii muslimiinta ee ciraaq ka duulay iyo kuwii madiine ka tegey iyo ayaa shaam ku kulmay nin walbaa marka wuxuu akhrisan jiray qiraa'adii saxaabigii la joogay ou baray luqadii marka luqaad kala duwan bay ku akhrin jireen dadkiiba marka waxaa la arkay iskhilaafayo adig qalad baad akhrinay adig qalad baad akhrinaysaa xudayfa marka cusmaan u yimid markaasuu wuxuu yidhi adriki الnaasa qabla an yakhtalifuu kama اkhtalafat اlyahuudu wالnasaara ummaddan gaar intaysan iskhilaafin sida ay yahuud iyo nasaara ay isku khilaafeen oo kale isagii baa marka masaaxiftii wixii dhammaabuu isu keenay luqatu quraysh buu baaqi yeelay intii kalena waa gubay masaaxiftii kale ayb awalba maxaa yeelay luqaadkan kala duwan qur-aanka waxaa loogu oo alla ugu hadlay oo uu yacnii ugu soo dejiyey in dalaban litakfiif ummadda in loo fududeeyo ayb haddii marka ay keenayso in ummaddiiba ku kala tegayso asludiin ay ugaga tagto haddii ay keenayso marka waa iska baabi'iyey marka cumar waa gubay masaaxiftaas hal ayuu reebay luqatu qurayshkii ahaa waana midkaas midda hadda masaaxiftan jirto o dhan ay ku wada qoran yihiin ay yacnii qiraa'aadkan tobanka ee mutawaatirka ah midday doontaba ha ka ahaatee mid walba waxay waafaqaysaa musxafka cumaan ayb oo shardigaba qiraa'adu inay qiraa'ad jirto mutawaatira noqotaba waxaa weeyaan wej oo min wujuuhi alcarabiya inay waafaqdo musxafkii cumaaniga ahaana inay waafaqdo tawaaturna in lagu naqliyo ayb ibnuljazari iyo saddex saas camalu sheegi jireen ayb marka kulligood musxafka cumaan ay wada waafaqayaan qiraa'aadkan oo dhan akhrinta iyo unbay ku kala yargedisan yihiin waana luqatu quraysh dhammaan ayb marka qur-aanku maraaxishaasuu soo maray haddana saasuu baaqi ku yahay masaaxiftaas marka la gubay wax ku qornaa oo aan kan ku qornaynna ma jiro keliya waxay ku kala gedisnaayeen un nudqiga iyo qaabka waxan loogu dhawaaqayo iyo waxyaabahaas u wada badbadnaayeene wax axkaama kuma aynan kala gedisnayn dhammaan kullina ilaahay baa soo dejiyey ayb wax macno lagu wariyey qur-aanka macno laguma warinin xataa yacnii musxafka ibnu mascuud iyo kii ubay ibnu kacab iyo kama anzala allaahu ahaa maahan yacnii middan keliya inuu alla ku hadlay kuwa kalena yacnii macno lagu wariyey qur-aanka man macno kuma imaanin isaga wuxuu ku yimid lafdigiisii baa nabiga laga soo guuriyey isagaasaa marka saa u kala duwanaa markii dambena sidaa noqday qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qال xdثna xmاad عن xmayd عن muسى بن أنس بن mالك عن أbيه أنa رsuuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاal lqad taraktkm bاlmadinةi madina laqad taraktum waxaad uga soo tagteen biاlmadinةi madiina أqwاama dad maa sirtum ma aydnan soconin masiiran meel la socdo walaa anfaqtum ma aydnan bixinin min nafaqati nafaqo walaa qadactum ma aydnan jarin min waadin waadi إilaa wahm macakum oo idinla jireen wahum iyagu macakum bay ahaayeen maciina fiihi meelahaas dhexdooda qaaluu yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay wakayfa yakuunuuna macanaa say maceenna u ahaanayaan wahum bilmadiinati iyagoo madiino jiro faqaala waxa uu yidhi xabasahum ulcuduru cudurdaar baa xabisay oo celiyey ee niyad xumo uma maqna tii hore marka waxay ahayd indhala'aan iyo qofka macduurka ku ah middanna waa cudur caam walidaalika alxaafid ibnu xajar waxa uu yidhi wاlmuraadu biاlcudri maa huwa acamu min almaradi wacadami اlqudrati cala الsafar xabasahum اlcudru waa ka caamsan yahay jiro iyo cadamu اlqudra awood la'aan iyo jiro waa ka caamsan yahay cudurdaaroo maqbuul ah oo dhan halkaasay soo gelayaan baabu maa yujziu min alghaswi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay yujziu gudayo qofka ka gudayo min alghaswi duulaan qaala xadaثana cabdullahi bn camr bn abi اlxajaaj abu macmar qaala xadaثana cabdulwaariث qaala xadaثana اlxuseyn qaala xadaثanii yaxya qaala xadaثanii abu salma qaala xadaثanii busr bnu saciidi qaala xadaثanii zayd bnu khaalidin اljuhaniyu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wslm qaal man jahaza haaziyan qof duulayo qofkii diyaariyo fii sabiilillaahi ku duulayo mar walba qof duulayo in layskama dhaho fii sabiilillahi ku duulayo daba socoto faqad hazaa waa duulay waman khalafahu qofkii u khaliif noqdo fii ahlihi reerkiisa ugaga khaliif noqdo bikhayrin khayr faqad hazaa isaguna waa duulay rawaayaabaan marka wuxuu leeyahay qofkii yacnii ajarkii duulaanka uu ku helayaan qال xdثna سacيid بن maنصوuر qال أخبرna بن وهب qال أخبرnيi cمر بن الxاrث عن يزيد بن أbي xبيiب عن يزيد بن أbي سacيid mولى المhري عن أbيه عن أbي سacيidi الkخdري أنa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebiga bacثa waxu diray إilى bني لحyaan ayuu dad u diray ciidan وaqاala waxa uu yidhi lيkرج min kuli rajulayni liykhruج ha baxo min kuli rajulayni laba nin oo kastaa rajulun ha baxo uma qaala lilqaacidi kii aan bixinee fadhiyeyna waxa uu ku yidhi ayukum khalafa alkhaarija kiinii u khaliif noqdo midkii baxay fii ahlihi ehelkiisa iyo wamaalihi iyo maalkiisa bikhayrin ugaga khaliif noqdo kaana lahu wuxuu leeyahay milu nisfi ajri اlkhaariji kii baxay ajarkiisa nuskiisoo kaleu leeyahay marka ajarkoo kaamila ma ahna nus buu ku leeyahay kan baxay baa fadli badan ayb man jahaza haaziyanna waa ninka asbaabtii safarka o dhan u diyaariya iyo waxa uu u baahan yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ljur'ati geesinimada fi ljur'ati dhiiranaanta yani geesinimada iyo waljubni fulaynimada qaala xadaثana cabdالlahi bn اljaraax can cabdillahi bni yaziid can muusa bni culay bni rabaax can abiihi can cabdilcaزiiz bni marwan qaala samictu abaa hurayrata radia alahu samictu abaa hurayratan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul sharu maa fii rajulin sharu maa shaykan ugu shar badanoo fii rajulin nin dhexdiisa ahaaday shuxxun weeyaan bakhayltinnimo haalicun argagax leh yanii bakhayltinnimo argagax ormaa wax ku dhaafaan un jazac iyo argagax iyo wa jubnun fulaynimo khaalicun qofka wadnaha fujiso khaalicun aljubnu aladii yakhlacu alqalba can makaanihi fulaynimada marka qofka wadnaha yani booskiisa ka dhaqaajinayso oo qof marka fulaynimada ila sheegaya waxaa la yidhahdaa ninkan wadnihiisiibaa halkan u soo galaya soma ayb lanna fulaynimadii baa marka wadnaha riixaysa booskiisa kama dhaqaaqaya lakiin waa iska maal ayb jubnun khaalic kaasaa laga wadaa marka wa jubnun fulaynimo khaalicun siibayso oo qofka yani wadnihiisa bixinaysa ayb marka inayna wanaagsanaynu tilmaamayaa marka oo shar ay tahay rasuulkana calayh isalaatu wasalaam salaad kasta markuu ka baxo fulaynnimaduu ilaahay ka magangeli jiray fulaynimada alle laga magangelayana waxay tahay qofku inuu xaqa ka fulayoobo ayb walidaalika marka shayga xaqa ah ama yacni alamru bilmacruuf wanahy cala lmunkar ha noqdo ama ha noqdo yacnii jihaad ilaahay jidkiisaoo la galo oo nafta iyo maalkii la geeyo ha noqdaan macaanidaasoo dhan marka waxaa weeyaan qofku haddii uu ka takhallufo oo uu markaa ka baqo jubni khaalic ah ha ku jiro kaas waa midka nebiga uu alle ka magangeli jiray amaa qofka mu'minka inaad yanii ka fulayowdo asaga taasaa ajarka ku jiraa ruuxa mu'minka ah dagaalkiisa iyo u dhiiranaantiisa inaad iska dhaafto ayb oo aad markaa ka fulayowdo walidaalika aaaarta waxay sheegayaan wakhtiyada ay dadka muslimiinta iyagu dhexdooda ay dagaalamaan laba qolo ayaa dadka ugu halaagsami og ninka geesiga ah wuxuu yidhaahdaa yacnii ninka aadka geesiga u ah iyo khadiibka mufawaha ah ninka khadiibka oo aftahanka ah iyo waxaa aad ugu halaagsamo ninka geesiga ah markaas walidaalika markaas ninkii geesinimadiisu saxda ay ahayd fulayo iska noqdaan waa iska dhuuntaan wakhtiyadaas waana waana fiican tahay midda hadda la sheegayana maba ahanba jubni taas bal taas waxaa weeyaan qofkii oo nafsadiisii ka qaalib noqdayba laysa shadiidu bisurca walaakina shadiid اladii ymliku nafsahu cinda اlhadab fulaynimada marka nebiga si guud buu ilaahay salaad walba gadaasheeda alluu ka magangeli jiray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii qowlihi tacaala walaa tulquu biaydiikum ila اtahluka gacmihiinna ha ku ridinina ha ku tuurinina halaag aayaddaa macnaheeda ay fii macnaa qowlihi tacaala meeshaanoo kale marka fii bayaani qowlihi tacaala lama dhaho lanna qowlka alla waa bayaan bayaansan yahay waxaa bayaan yani rasuulka unbaa bayaaniyo isaguna waa bimansilati waxa uu sheegaya waaba waxyiba laakiin sida wanaagsan waxay tahay fii macnaa qowli illaahi tacaala ama fii tafsiiri qowli illaahi tacaala qال xadaثna أحmed بن cmr بن sرح qال xadaثna بن وhب عan xayوة بن شhurayxi وبن لhيicة عan يزيد بن أbي xabيiب عan أسلم أbي cمrاan qaala غaزوna min الmadينaةi madiina ayaanu ka duulnay nuriidu الqsطandiiniya anagoo rabno magaalada istanbul ayaa qsطandiiniya la dhahaa oo magaaladan istanbul la yidhaah turkiga caasimaddii marka waxay ahayd heraqla iyo nimankii romaanka wa cala aljamaacati jamaacadana cabdiraxmaan ibnu khaalid ibni اlwaliid yaa madax u ahaa wاlruumu ruumna mulsiquu duhuurihim dhabarradooda kuwii ku dhajiyey waayo bixaa'idi اlmadiinati madiinada magaalada qustandiniya derbigeedii bay dhabar ka saareen yani magaaladii bay difaacanayaan baa laga wadaa faxamala rajulun cala alcaduwi ninbaa cadowgii isku tuuray faxamala rajulun ninbaa weeraray cala alcaduwi cadowgiiba weeraray isagoo hal nin ah faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen mah mah war joog joog laa ilaaha ila allah yulqii biyadayhi ila tahluka labadiisii gacmood buu tahluko ku tuurayaa yani waa isdilayaa ninkan faqaala abuu ayuub abuu ayuub waxa uu yidhi innamaa nasalat haadihi alaayatu aayaddaani way soo degtay fiina annaga dhexdeennay ku soo degtay ama sha'nigeennii bay ku soo degtay macshara alansaar haddaan ansaar nahay macshara waxay ku nasbisan tahayna ikhtisaas macshara alansaar yacnii haddaan ansaar nahay annaga gaar ahaan saas ka wadanayb akhusu alansaara jamaacat alansaar saasay ka dhigan tahay ayb lamaa nasara allaahu ilaahay markuu u gargaaray nebiyahu nebigiisa sala allahu calayh waali wasalam wa adhara alislaama islaamkiina uu muujiyey qulnaa waxaanu nidhi halumma kaalaya nuqiimu aan iskaga nagaana fii amwaalina maalyaalkeenna oo nuslixuhaa aan hagaagsanna yani markaan ayaan dadaalnay oo nebigii la dadaalnoo ilaahay nebigii u gargaaray ayaan warkaalaya maalkii bal aan u leexanno aan hagaagsanno wanadaca aljihaada jihaadkaan ka tagno an nuqiima fii amwaalina wanusliahaa wanadaca aljihaada qaala abuu cimraan waxa uu yidhi falam yazal abuu ayuuba kama uunan zuulin abuu ayuub yujaahidu inuu jihaadayo fii sabiili lah ilahay jidkiisa ku jihaadayo xataa dufina bilqusطandiiniya ilaa qusطandiiniya looga aasay meydkiisxadiidka waxaa laga qaadanaa macnihii loo tarjamtay awalan ilqaa'u nafsi ila tahlukati waxay weeyaan tacdiilu ljihaadka ah ayb sida aayaddu xadiidka uu tilmaamayo ila saxaabiga cid uga aqoon badan male tafsiirka aayadda isagii baa wuxuu yidhi aayaddan annagaaba ogeyn annagay nagu soo degtay tahlukada la sheegaayana in dagaalka layska dhaafo oo maalyaalka iyo la islaaxsaday iyo guryaha waay ayb waxaa kaloo aayaddu xadiidka laga qaadanayaa sababu nusuulka inuu aayadda fahmkeeda qofka ku kaalmaynayo haddaanu sababu nusuulka aqoonin aayadda inuu qalad u fahmi karo dadkii xilligaas joogay fiiri dadka hadda jooga waa ka cilmi badnaayeen ayagoo sidaas ah maadaama sababu nusuulkii uu ka qarsoonaaday aayaddii booskeeda boosaan ahaynay dhigeen nin isagu yacnii ciidan intuu isku tuuray la dagaalay ayaguna ay dileen ayay waxay dejiyeen walaa tulquu biaydiikum ninkaasina wax ma qabo qofku shahaado waa doono karaa wuu dalban karaa hal nin isagoo ah marka waa geli karaa dad fara badan hadduu markaa la dagaalo uu dilo asagana ay dilaan oo gacantooda marka uu ku dhinto waa jid fiican oo ku dhinto haddii niyadiisu wanaagsan tahay taasaa marka macnahaas isaga ah marka yanii abuu ayuub u soo degdegay uuna ka celiyey dadka aayaddiina macnaheedii tafsiirkii qumanaa marka uu ugu sheegay xadiidkan marka ibnu taymiya raximahullaah risaaluu ka alifay la yidhaha risaalatu linqimaasi inqimaasu اlwaaxid cala alcaduwi hal nin inuu cadow dhex galo risaaluu ka alifay masalada uu ka hadlayna waa masalatu linqimaas niqimaasku waxaa weeyaan marka qofku isaga isma dilaayo laakiin cadow uu og yahay inay dilayaan ayuu isaguna wax ka galaafanaa ayaguna waa dilaayaan saasuu ku dhimanaa masaladaa iyadaa marka inqimaaska ayuu xadiidkan ku saleeyey aadowna markaa uu yacnii u faahfaahiyey ugana warramay falam yazal abuu ayuuba abuu ayuub kama uunan zuulin yujaahidu fii sabiili اllah ilahay jidkiisa inuu ku jihaadayo xataa dufina bilqusطandiiniya ilaa looga aasay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ramyi ganidda ramyiga yani ramyiga waxaa weeyaan markaa shiishka iyo waxa ku tacalluqa ayb qال xadثna سacيid بن maنصوuر qال xadثna cabdاللh بن مbاaرك qال xadثnي cabdالرحmن بن يزيد بن jاaبir qال xadثnي أbو سلام عن khالد بن زaيد عن cقبة بن cاamiri qاala samictu rasuula الlahi slى الlه عlيه وaلي وsلم yquul nebigoo dhah ayaan maqlay in اllaha caزa wajala alleh yudkilu wuxuu ku gelinayaa bالsahmi الwaaxidi halka leeb halka gamuun sahmigu waa leebka fallaarta alaaata nafarin saddex qof ayuu aljannata ku gelinayaa saanicahu kii sameeyey ninkii soo sameeyey laakiin goormo waay yaxtasibu xaal uu ku ajar tirsanayo fii sancatihi samayntii uu samaynaya alkhayr uu ku tirsanayo ayb ninku hadduu samaynayo waxaan lagu dagaalamayo laakiin uu khayr u samaynayo muslimiinta ha ku dagaalamaan ajar waa ku helaa waraamiya midka gamaayo waraamiya bihi kan tuurayo oo cadowga ku tuurayo wa munbilahu iyo midka u dhiibaaya gamuunka ayb ninka gamuunnada u hayo hadba mid u soo dhiibayo ayb oo u kaalmaynayo ayb kaa isaguna waxaa weeyaan saddexdaasaa jannada ku gelayso ayb ayb wa munabbilahuna waa loo dabdiyo wa munbilahuna waa loo dabdiyo waxaana laga wadaa ninka dhiibaayo leebabka u dhiibayo warmuu tuurta warkabuu fardaha fuula wa an tarmuu inaad shiishka barataan ood yacni gantaan yaa axabbu ilaya la ii jacayl badan yahay min an tarkabuu inaad fuushaan la igaga jacayl badan yahay dabcan fardaha berigaas marka waxaa aad loogu dagaalay ahaayeen iyadana farsamay u baahan tahay farda fuulka sidaasaa marka ka wadaa ayb wakhtiyadan marka baabuurta aad loogu dagaalamaa ayb qofka marka baabuurta wadidooda iyo inuu barto sooma garanin waxaa iyo waxyaabahan kale marka iyagana markaa gaadiid ahaanta loo isticmaalo ayb shiishkana midka markaas jiro oo cadowga bajin karo qofku inuu barto kuwa yar ilaa iyo kuwa weyn nam ayb sanaaco fiican waaye marka ayb sideedana ajar waa looga helaa ayb qofka niyadiisay ku xihantaha marka inuu uga ajar tirsado hadhow meesha uu ku ridayana inuu cilmi u yeesho ayb sooma garanin marka mujarad yani shiish barashada iyo fitna ma aha iyadan ayb bacd الnaas marka waxaa weya dadku inay imaa ilaa ifraadin oo imaa ilaa tafriidin u shaqeeyaan maana si kale uma shaqayn karaan waana shaydaanka labada meelo oo aad u jecel yahay dadka qaarna wuxuu ka soo galaa ifraadka qaarna tafriidka ayb ninkii shiish iska barto qoryaha furfuridooda barto oo kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba fitna ma samaynin wax fiicanuu barana isagana ayb gaalada kuwa reer boqor ah xataa reer boqorka kuwa ah ilmaha madaxda reer boqorada iyo ama madaxdu ay dhaleen waa baraan qoryaha furfuridooda iyo sida loogu dagaalamo ninku nin ragu ku noqonayo aaminsan yihiin ficlan waa tahay waana dhaqanka islaamku lahay mushkilo marka male qofku yani iyadu maku kala xirno wati iyo waqti la'aan iyo kuma kala xirno qofku inuu farsamadaas yaqaano si markii uu u baahdaba oo u kici kara markiibawaa fiicanta laysa min allahwi ilaa alaaun waan tarmuu axabu ilaya min an tarkabuu laysa min allahwi lahwiga waxa lagu daahaa ee mubaaxa ah waayo ilaa alaaun saddex mooyaane wax kale ma aha saddex lahwi oo iska oo mubaaxa yaa jiraani bal ajar laga helaya diiniyo fiican loo socdo taadiibu rajuli ninka edbintiisa farasahu uu edbinaayo ninku marka uu faraskiisa edbinayo jarabaraayo noocan maa yacni naftu waa ku istirsaal ayaa ku jira iyo baashaal laakiin ajaraa ku jira diiniyad fiican loo leeyahay wa mulaacabatuhu ahlahu ahelkiisa dheeldheesha ula dheeldheelayo ayb iyadana marka ajar baa ku jira ayb wa ramyuhu tuuristiisa biqowsihi ou tuurayo qaansada iyo nablihi iyo gamuunkiisa qaansa iyo gamuun tuurayo nabligu waa gamuunka qaansada qawskuna waa baashan marka qaansadae wareegsanee la dhexgeliyo leebka laga tuuro waman taraka aramya ganista qofkii ka tagay bacdamaa calimahu markuu bartay kadib ragbatan canhu nicid ou nacayo darteed fa innahaa nicmatun nicmo weeyaan tarakahaa uu ka tagay ou qaala amase kafaraha uu ku gaaloobay waa nicmo ilaahay siiyey oo ku kufreeyo ninkii ramyiga iyo garashada barto ee isaga nicid ou nacayo darteed uga tago waa nicmo uu ku kufriye kufraanu الnicam ayb haddii marka ragbatan canhu ounan uga tegin ou si kaleo mubaaxa uga mashquulo ama intuu yani fidnaya wax ka cararo meel kale meel iska tago ayna u suuroobi weyso wix inuu sii wadwado iyadu markaas dembi kuma ah ragbatan canhu ayaa marka lagu xihay ayb xadiidkan waa xasanu bimajmuuci duruqihi ayb sheekh alalbanis waa daciifuu leeyahyayb axaadiid fara badanoo macaanidiisoo kale yaa jirto oo ibnu xajarka uu fatxulbaariga ku sheegay ramyiguna axaadiid fara badan baa ku soo aroortay kan soo socda uu ka mid yahay xadiidkan marka jumlooyinkiisa waa bimajmuuci duruqihi waa inuu xasan yahay nam shawaahid fara badan buu leeyahay musnadka axmed axaadiid fara badanoo ku sugan ya قال xdثna سعيiد بن منصور qال xdثna bd kana marka aad u dhigaayo شhucayb arnaa-uud yaa aad duruqdiisa uga sheekaynaya musnadkana waa ku taxqiijiye buu leeyahay shawaahiddiisana qica qicu u keenaya ica qica shawaahideeda u keenaya qala xadثna سacيid بن maنsuur qal xadثna cabdاللahi بن وhb qال أخbarnii cmr بن الxاariث can abi caliyin humaamata bni shufayin alhamdaaniy annahu samica cuqbata bna caamirin aljuhaniya yaquulu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nebigaan maqlay wahuwa cala almimbari isagoo mimbarka saaran yaquulu dhahayo waacidduu lahum ma staطactum min quwa alaa hooy ina alquwata ramyu xoog waa ganista alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu tafsiir oo marka waxaa weeyaan tafsiiru shayi biaxadi ajzaa'ihi shayga oo lagu fasiro ajzaa'diisa qayb ka mida lagu fasiro waa hadda kan nebigu markuu leeyahay aayadda quwadu ay sheegtay waa ganista shiishka bis ma laga wado jihaadka awooddiisa o dhan shiish keliya waaye ma laga wado sidaasayb shiishku waa qayb weyn oo muhiim ah oo cadowga markaa bajinayso wax kaloo tiro badan oo awoodo loo baahan yahayna waa jiraan oo aan shiish ahayn ayb alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu marka quwada aayaddu sheegtay gaalada loo diyaarsada la yidhi ramyigaa ka mida marka saas ayb iyo wax alla ale wixii wakhtigaas la joogo gaalada quwadooda lagu muqaawamayn karo ee farsamo ah min alquwati bay ka mid tahay min icdaadi alquwa ayay ka mid tahay imaamkaana mar walba ilaalinayo laga rabaa mas-uuliyaddaas inuu marka ou qaato oo mar walbaa jeish muntadama inuu diyaariyo awooddiisuna ay ku dhowdahay ama yacnii ay iska celin karo muqaawamayn karo awoodaha markaas kaabiga ku haayo cadowga ah ayb haddii la waayo middaasi dee awalba awoodu gaalka kaaga cabsanaya hadduu waayo cagtuu ku marinayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man yaqzuu qofka duulayo yaltamisu dunyaa isagoo adduunyo raadinayo nin duulayo adduunyo raadinayo madaxtinimo ha noqoto lacag ha noqoto dhul ou qabsado xoogaa uu ku amarku taagleeya ha noqoto waxyaabahaas oo dhan waa adduunyo kulligeed qaala xadaanaa xaywat bnu shurayxin alxadramiyu qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii baxiirun can khaalid bni macdaan can abi baxriyata can mucaadi bni jabalin can rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam annahu qaal alghaswu haswaani duulaanku waa laba duulaan faama man ibtaqaa wajha allahi qofkii ilaahay wejigiisa raadiyey wa adaaca alimaama imaamka adeecay oo siduu raba ay iska yeeline ninka markaa madaxda u ah maqlaayo wa anfaqa alkariimata waxa wanaagsanna bixiyey diintu inay guulaysato ku bixiyey wa yaasara shariika ninka shirkada la ahna ee alaabta iyo nile dadku marka jamaaco laysku daraba waxbay wadaagayaan dabcan ninkaasna marka la fududaytamo oo aan shiddo iyo ad adayg iyo qallafsanaan kula dhaqmin waijtanaba alfasaada fasaadkana ka dheeraada ilaa ninka jihaadayaa waxba wataa maogtahay oo dadka nufuusta ku zuuliyo oo ku baabi'iyo shaygan marka aad waddo waxna waa ku fasaadi kartaa waxna ku islaaxin kartaa waijtanaba alfasaada marka la shardiya fasaadkii ka dheeraado fa inna nawmahu istaagiddiisa iyo wanabhahu baraarugiisa fa inna nawmahu hurdadiisa wanabhahu soo jeedkiisa ajrun ajar weeyaan kulluhu dhammaantiisa wa ammaa man hasaa qofkii duulo fakhran faan wa riyaa'an istutus wa sumcatan ismaqashiin wacasa alimaama imaamka caasiyo waafsada fi اlardi dhulkana fasaadiyo ayb fainahu lam yarjic bilkafaafi fainahu ninkaasi lam yarjic ajir iska dhaafe lam yarjic lama soo noqonin bilkafaafi isku dhikanaan yanii ajarkiisii iyo wuxuu halleeyey xataa yacni hadday isku dhignaan lahaayeen waa roonaa lahay ajarkii iyo laysku bixiyo yacni ifsaadka laakiin ninkani waxaa weyan xataa isla ekaan lama soo noqonayo jaanibkiisa xun yaa badanaya khatar waayo marka in adduunya darteed loo dagaalamo ayb waana jiri jirta waayihii hore ninkii la dhihi jiray mukhtaar bnu abi cubayd aلhaqafi nimankan badanaa yacni dagaallada ku jiri jiray waxay u badnaayeen halku-dhigyo waxay lahaa jireen ay dadka ku kiciyaan ayb halku-dhigyadaas markay ku dan gaaraanna inay tooda ka qabsadaan waxaad adduunyada ku bilowday ma aha waxaas ninkii la dhihi jiray mukhtaar bnu abi cubayd aلhaqafi wuxuu ku soo shir galay oo ku soo cod galay ahlu beytka nebiga xuseen bin cali ayaan u aarayaa nimankii dilay yaan aniga dagaal kula jiraa waa loo yeelay calan baa u guntamay dhulkiibuu qabsaday markii dambe wuxuu galay been iyo dajal ilaa uu nebinimo sheegto wuxuu dhihi jiray meeshaan gogashaan hadda aan ku fadhiyo mar dhow jibriila ka kacayuu dhihi jiray kadaabu a ninka nebiga uu yidhi sayakhruju min haqiifa kadaabun wa mubiir asmaa binti abi bakr mubiirka xajaajiyay ku sheegtay laa ikhaaluhu ilaa anta saasay tiri wa ama alkadaabu mukhtaar ninkan ibnu cumaraa walaashiis qabay isaga isaga walaashiis u qabay ibnu cumar isaga ninka inkaarta qabo marka ninkaas mukhtaar la dhihi jiray macnahaasuu ku soo cidgalay markii dambena de heerkaas u gaaray marka qofku qoolkiisa qof walba hadduu isaga dhiibto wareer waa inuu aad u ogaado yacnii dadka muslimkaana inuusan tuhmin nufuustooda iyo qalbigooda inaan la gelin laakiin qofkuna calaa xadarin inuu qabo wa casa alimaama imaamka caasiyo ninku hadduu asaga isxukumo cid xukuntaa jirin jihaadka uu sameeyaa kafaaf ma kala soo noqonayo wa afsada fi lardi dhulka fasaadiyo ay wujuuda wujuuhu lifsaad dil qofaan dil mudnayn khiyaano waxaasoo dhan uu sameeyo xoolihii intuu isku araruuriyo isku dardarsado qofkii waa tegey in aad maqlaysan oo xoolihii dadka uu la tegaayo waxaasoo dhan waxaa weeyaan fainahu lam yarjic bilkafaaf iska dhaaf inuu ajar la laabtee isku dhikanaan xataa ma la noqonayo xadiidkan marka waa sheekh ilalbani isagu waa saxiix yeele marfuucan ayb isagoo mawquufana waa soo arooray bacdi ahlilcilmi ay ku saxiixwaxay ku xasaniyeen mawquufnimada haddii marka mawquufnimada xataa lagu saxiix yeelo waa mawquufun lahu xukmu rafci maxaa yeeley arrintan inuu kafaaf kula soo noqona inuuna kula noqonaynin arrin ijtihaad u baahan maaha booska ku leh waa marka mawquufun lahu xukmu rafci qال xdثna أbو توبة الربيع بن نافع عن بن المبارك عن بن أbي ذئب عن القاaصم عن بkyر بن عبدالله بن الأشج عن بن مكرز رجل من أهل شام عن أbي هريرة أن رجuلا qاaل nin baa wuxuu yidhi ya rasuul الlه rasuulka ilaahy رaجuل يuriidu الجiهاada nin جiهاad rabo fيi sabiiل الlah ilahay jidkiisa uu ku جihaado wahuwa ybتغي isagoo doonayo caraضan adunyo min caraض الdunya addunyada dhaldhalaalkeeda faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa ajra lahu ajar ma laha faacdama dalika annaasu arrintaa dadku way weynaysteen wa qaaluu waxay yidhaahdeen lirajuli ninkii waxay ku yidhaahdeen cud lirasuulillahi sal ll slam war nebiga u laabo falacallaka lam tufhimhu inaadan fahamsiinnin baa laga yaabaa su-aashee faqaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahiyow rajulun yuriidu aljihaada fii sabiili illah nin ilaahay jidkiisa inuu ku jihaado rabo wa huwa yabtagii doonayana caradan min caradi اdunyaa dhaldhalaal adduunye wax ka mida faqaala waxa uu yidhi laa ajra lahu ajar ma laha faqaaluu lirajuli ninkii waxay ku yidhaahdeen cud lirasuuli illahi sal l slam war nebiga u laabo le waxaan bani aadamka wax ku jira nufuustiisa way aayaddiina waxay ahayd minkum man yuriidu اdunyaa wa minkum man yuriidu اlaakhira baadinaas hadda marka waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan haddii sidan axaadiidan ama aayadahan oo kale la sheego dadka ha tuhmin uu ku leeyahay dadka jihaadka ku jiro ee khayrka samaynaya adiga ha tuhmin qof mucayana qalbigiisa lama tuhmayo dabcan ilaa wuxuu la daahirsada maahane laakiin nin saf jihaada ku jiro adduunyo dhaldhalaalkeed jacaylkiis ma geli karaa waa geli karaa qur-aankaana sheegaya taasi marka ninka diidayo qur-aanka u diidayaye ayb adiga macsuumnimo maa laguu qorayna keen meesha macsuumnimo lagugu qoray ayb ma aha macsuum qof waxbaana uga hallaaba weliba safku haddii uu sidaas u bato khasaaro iyo meel xun waa habaabayaa marka jihaadkii ayb faqaala waxa uu yidhi laa ajra lahu ajar ma laha faqaaluu lirajuli cud lirasuuli illahi sal slam faqaala lahu aalia markii saddexaad waxa uu ku yidhi ayuu ku yidhi faqaala lahu nebiga ninkii wuxuu ku yidhi laa ajra lahu ajar ma laha marka ninkay adduunyada ku weyntaa qalbigiisa jihaadkii adduunyo ku raba wax ajara ma laha bayna wa bayn allah laakiin isagoo sidaas ah ninka amiirka oo jihaadka maamulaya haddii nin noocan oo kale uu yahay see la yeela marka caqiidada ahlu sunnaha waxay leedahay jihaadka intii la cadili lahaa waa lala jihaadtama ayb fafujuuruhu calayhi wa nafcuhu lilmuslimiin ninka amiirka hadduu jaa'ir yahay oo nin xooladoon iyo maamuldoon iyo wax lamida uu yahay jihaadkii laakiin uu oogaayo fariidadii jihaadka uu oogayo oo dadkii muslimiinta xuduuddooda uu ilaalinayo iyo waa lala jihaadtama waa la raaca wanara aljihaada maca ala'immati abraaran kaanuu ow fujaaran raa'idkaa ka mida ibnu taymiya raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay haddii cudwaanka gaalada uusan joogsanaynin oo cudwaan fasaadkooda uu badan yahay haddii jihaadka layska dhaafo dagaalkooda iyo hadday marka kulmaan dad ayagu inxiraaf ku jiro ama adduunya doon ku jiro iyo kale ama madaxtinimo doon iyo oo ku jiroo kale labadan mafsade keekee la qaadana marka haddii mafsadada haddii gaalada la baaqi yeelo mafsadada muslimiinta iyo asluddiin ku imaanayso ay weyn tahay kuwanna mafsadadoodu ay tahay kursi ay ku fadhiistaan mafsadadan kuwan wataan yaa lagu raaca jihaadkii marka waa la gelayaa dar'an lihadihi almafsadati alkabiira ama alkubra mafsadadan weyn ee gaaladeedu la dar'inayo weligeed lama arag bacda alkhulafaa'i araashidiin yani dad barax tiran lama arkin wax barax tiran lama arkin muluug adduunyadooda iska rabto jihaadayso nin wax isku qasay dhinacna jihaad ka wado kaasoo kale marka wixii macruufa lagula tacaawuni karaa muhimmaddii macruuf ah oo yacnii aan mafsadadiisa iyo tan hadday tani badnaato tiisu yaraato isagaa la yska qaadana haddii kale midka weyn bad midka weyn ma u dulqaada kartid hadhow haddii diintii oo dhan la zuuliyo waxaad leedahay marka kuwii aroonaay wallaahi marka saataysan saysan u imaanin saasuu ibnu taymiya uu yidhi juska siddeed iyo labaatanaad fataawaha ayb faqaala lahu laa ajra lahu dadka marka mushkilada marka huluwiga uu la yimid ifraadka iyo tafriidka waxay keentay qofka diin ma fiirinayo kooxdiisa ra'yigeeda bis buu fiirsanayo walidaalika marka si allaale aayadaha ama axaadiidta ama aqwaasha culummada markay korkiisa ku soo aroorto waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo qofka sheegaya inuu tuhmaystaba marka kooxdan ninka xaqa sheegaya waa tuhmaysanaya kooxdan waa tuhmaysanaysaa kooxdan waa tuhmaysanaysaa maxaa yeeley nin walba qolo walba waxay rabtaa inteeda keliya in la sheego inta kale la dhaafo ayb sidaasina marka ma hagaagsana وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم